فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ra'iisul wasaaraha itoobiya oo sheegay in sannadka cusub ee tirsiga itoobiya ay ficil u beddeli doonaan qorshayaal iyo heshiisyo itoobiya ay gashay oo uu ka mid yahay heshiiska lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya nuxurka qoraal uu soo saaray abiye axmed oo dadkiisa ugu hambalyeeyey sannadka cusub una sheegay in taariikh horey loo arkin ay dhigi doonaan ayaad dhegaysan doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay muuqaal xiise leh ciwaankiisana uu yahay dhexgalka itoobiya ee dowladda federaalka iyo dhiiranaanta wakiiladeeda muuqaalkaasi oo in ka badan labaatan daqiiqa soconaya ayaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamkana kama marna sidoo kale waxaan idiin hayaa xadarooyin iyo heeso laga samaynayo duruufaha iyo amni darada ka jirta magaalada muqdisho wariyaal warbaahinta alfurqaan ka tirsan ayaa igala qaybgelaya waa markale iyo dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
markale dhegeystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa u hambaliyaya dadkiisa xilli itoobiya ay gashay sannad cusub oo ah labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ah tirsiga itoobiya waxa uu ku faanay in ay galeen heshiisyo uu ku tilmaamay in horumar iyo barwaaqo ay u horseedi doonaan itoobiyaanka sannadkan cusub labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan samaynaynaa taariikh aan horey loo arag ayuu yidhi abiy axmed isagoo tilmaamay in mustaqbalka dhow ay itoobiyaanka ka sheekayn doonaan heshiisyo uu ku tilmaamay in ay ficil u bedeli doonaan oo ay dhaqangelin doonaan waxaana heshiisyadaasi ka mid ah heshiiska ay la galeen maamulka somalilan ee lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya abiy axmed ayaa ku nuuxnuuxsan in itoobiya ay xoog iyo xeeladba ku raadinayso inay hesho bad wixii tafaasiil intaa ka badan waa inaan wararkeena dambe insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka cabdiraxmaan beder ayaa aalaba noo soo jeediya cabdiraxmaan maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay weerar rasaaseen ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmin kuwo kaloo tiro badan duqeen ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ka geysteen guri ku yaala isla magaaladani waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xaafadda zaytuun ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka fuliyeen weerar xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararkeena ugu soo gaarayaan dad fara badan oo rayda ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xaafadda shajaaciya isla magaalada khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan duqeyntan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha layn ee maamulka yuhuudda ayaana waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan soddon iyo laba ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza gaadiidleyda kenya ayaa ku hanjabay inay samayn doonaan shaqa joojin socon doonta muddo laba toddobaad ah qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala ismaamulada kenya ayaa shaaciyey inay wajahayaan xaalado amni darro ah oo faraha ka baxay kuwaasoo ay ka dambeeyaan kooxa burcadda oo hubeysan darawallada kaxiya gaadiidka xamulka qaaday ka howlgala waddankaasi ayaa sheegay inay shaqajoojin rasmiya samayn doonaan labada toddobaadeena soo aadan sababo ku aadan falalka amni darro oo noqday kuwa xadhaga goostay waxay si gaara cabasho uga muujiyeen dhibaatooyinka kala duwan iskugu jira dilka dhaawaca iyo dhaca ay kala kulmaan waddooyinka marees maamulada kala kisoomo busay iildorayd iyo malaba kuwaasoo noqday bartilmaameedyo gaar ah oo lagu ugaarsado wadayaasha gaadiidka xamulka gaadiidleyda noola hadlay warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in dharaar cadday darawallada kaxeeya gaadiidka xamulka qaaday la kulmaan dhac baasan iyagoo si gaara u tilmaamay in bil gudaheeda la weeraray ilaa iyo toban darawal oo mid ka mid ah la dhaawacay dhaawacasna uu keenay in ugu dambeyn uu geeriyoodo xuuthiyiinta oo diyaarad aan duuliyaleen ku soo riday gobol dhac dalka yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay maraykanka afayeenka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic ayaa sheegay inay u suura gashay inay dhulka soo dhigaan diyaarad maraykanka uu leeyahay nooceeduna yahay m q nine xilli ay duliya haabaysay hawada sare ee gobolka sacda ee dhacadhanka waqooyi ee dalka yemen ninkan ayaa intaasi ku daray in howlgalkan uu yahay midkii labaad muddo afar iyo labaatan saac gudaheeda oo lagu soo rido nooca diyaaradahan oo ka mid ah kuwa sida aadka ugu xisaabtamo maraykanka kuna fadhiyo malaayiin doolara markii ugu horeysay xukuumadda al sacuud ayaa ku dhawaaqday inay si dhammaystiran dib ugu soo celisay cilaaqaadkii kala dhexeeyey nidaamka nuseeriyada ee bashaar al asad boqortooyada sacuudi carabiya ayaa cilaamisay inay dib u furtay safaaraddeedii ay ku leed dimashik islamarkaana xidhiir cusub dib ula yeelatay xukuumadda bashaar al asad ee shiicada iiraan ay taageerayaan nidaamka al sacuud ayaana dowladda suuriya xidhiirka u jaray muddo labiiyo toban sano ka hor xilligii kacdoonka uu ka bilowday waddankaas sanadkii labada kun labiiyo tobankii cabdulaahi xaaris oo ka mid ah xubnaha boqortooyada ayaa shaaciyey in dib loo furay xafiiska safaaradda ee caasimadda dimashik isagoo warbaahinta la hadlaya ayuuna tallaabadan ku sifeeyey mid taariikhi ah isagoo aan isweydiin boqolaalka kun ee shacabka suuriyiinta ah ee nidaamka nuseyriyada iyo iiraan ay ku xasuuqeen gudaha suuriya sacuudiga waxa uu safiirka cusub ee suuriya fadhiisan doona u magacaabay faysal bin sacuud dawaah diblomaasi caan ah tallaabadan sacuudiga qaaday waxaa uga horeeyey dowladda imaaraadka carabta waxaana la filaya inay ku xishato dowladda turkiga ee uu madaxa ka yahay ordogan maleeshiyaadka jabhadda fano oo go-doomiyey magaalo istaraatiiji ah waxaa lagu soo waramayaa in maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka kuwa haabiye axmed ee fano ay isku geedaameen mid ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda xabashida ethoobiya maleeshiyaadkan ayaa la sheegaya inay go-doomiyeen magaalada waldiya oo qiyaastii shan boqol iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee adis ababa isku duwaha iyo dagaalyahanada maleeshiyaadka fano ayaa sheegay in ilaa iyo haatan si buuxda ugu sugan yihiin aaggaasi aynu cunuqabateen saareen ciidamada milatariga abiy axmed ra-iisul wasaaraha uu yahay intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag markaana waa xubinta caafimaadka oo ah labaad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan caawana waxaa idinku soo maqan xalqada soddon iyo saddexaad waxaana soo jeedinaya doctor qorax dulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax su-aashan waxaan ka soo saarnay mid ka mid ah cudurrada ugu hadalhaynta badan kaasoo loo yaqaano galaha waxaan jecelnahay inaad bulshada ka wacyigeliso cudurkaas muxuu yahay galuhu waa maxay calaamadihiisa maxaase lagu daweeyaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وما سنتها فاريكو فاريكو سيل سومالي wuxuu u yaqaanaa galaha waa cudur keeno dhalmo la-aan siduu ku imaadana waxaa ka mid ah xididada ama aroorayaasha dhiigga ka celiya oo jir xaniyaha ka qaada ayaa weynaanayo valviskooda aa weynaanayo kadibna dhiiggiyaa ku haraya dhiiggaas ku haraya kadib wuxuu keenayaa inay xaniyihii bararaan kadibna qofku wuxuu la imaanayaa haddii dee spermatogenesis ama samaysankii minidii ayaa wax gaarayaan xagga socodkeeda motilitiga iyo tiradeedaba wayna yaraanaysaa marka cudurkan eh, waxyaalaha marka hore ilaahi subxaana watacaala xaniyaha jirka uga bixiyey oo saad dareemaysa xaniyaha jirka kuma dhegana way ka fog yihiin waa inay helaan qabow jirka kuleelkiisana ay ka fogaadaan saad dareemaysa ji- heerkulka jirka waa soddon iyo toddobo celsius degrees xaniyaha markii la gaarana kuleelkooda waa soddon iyo afar celsius degrees waxaad dareemaysa marka qabow u baahan yihiin say ku helaan marka soddon iyo afartaas mar walba jirka way ka fog yihiin laakiin markii dhiig meeshu ku haro oo dhiiggan waa kululaya saad dareemaysid temperaturekii soddon iyo afar ka badnaanayo kadibna spermatogenes ama samaysanka minida ay wax gaarayaan calaamadaheeda lagu garanayo wax calaamada ma laha qofku wuxuu ka sheeganaya dhalmadoo ka daahday intaasuu ka sheeganaya sida lagu baaro qofku waa inuu dhakhtar u tago isbitaalka ama dhakhtar arko qalabka la isticmaalana waxaa ka mid ah dobla ultrasound waa qalab xididada lagu baarayo xididadii inay ballaarteen ama intii eh, ama dhiiggii fadhiya lagu ogaanayo waaye daawadiisana waa farisectomy in la bixiyo xididadaas meesha kusoo haray Een, xididadaas markii la jaro sida caadiga ana lix bilood kadib dadka intaan aragnay ilaahi subxana wataala ilmuu siiyaa waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag alfurqaan oo caawa baahisay muuqaal xiise leh ayaan soo wadnaa balse markan xadarooyin iyo heese ayaa laga sameeyey duruufta iyo amni darada ka jirta magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa warbixinta noo soo jeedinaya magaalada muqdisho waxaa ka jira culays dhanka nolosha ah dhibaatada ugu daranna waxay haysataa dadka ka hooseeya dabaqada sare ee hodanka ah oo aan badnayn shaqo la-aanta dhaca ciriiriga nolosha iyo canshuurta xaddaafka ah waxay bulshada ku keentay culays dhanka nolosha ah waxaana la isku raacsan yahay in xasan sheekh uu ugu wacan yahay dhibaatadan suufiyada oo ahaa kuwa ugu badan ee taageera xasan sheekh ayaa hadda alifay xadrooyin kala duwan oo ay ku sheegayaan in duruufta nololeed ay iyaga qudhooda taabatay inkastoo suufiyadu ay xadradooda ku cabireen shiidka ka jira muqdisho haddana meelaha qaar hadalladooda waxaa ka muuqanayay in allaah kayrkiisa ay baryayeen dhanka kale haweenka ku nool degmooyinkii qadiimiga ahaa sida shangaani iyo shibis ayaa dareenkooda ku aadan shiidka ku cabiray suugaan waxayna heestan ugu magacdareen xasan xumow oo uula jeedaan xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xasan xumo yaa xilka noogu dhiibey xasan xumo yaa xilka noogu dhiibey xilmaas yaqaan xaafadahow galaaye xilmaas yaqaan xaafadahaas galaaye xasan sheekh ayaa toddobaadyo ka hor sheegay in dadka busaaraddu hayso yihiin argagixiso maalinba maalinta ka dambaysana waxaa soo xoogaysanaya dadka ka hadlaya xaqiiqada taalla magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag warbaahinta islaamiga heer furqan ayaa caawa baahisay muuqaal soconaya qadar ka badan soddon daqiiqo waxaana ciwaan looga dhigay dhaxgalka itoobiya ee dowladda federaalka iyo dhiiranaanta wakiiladeeda بسم الله الرحمن الرحيم
soomaalida dhammaanteed iyada oon la kaala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la deeriraysay weligeedna ay soo dhex tilgodobta dheeraatay dagaal dhiiggallay iskaga qubo dhacaya mooyaane itoobiya waxaa soomaaliya kala dhexeeya colaad kun sano ka badan oo soo jireen ah madaxdii hortii dhaaftay kadib burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd waxa ay heshay fursad ay ku soo farageliso soomaaliya waxa ay dalka ka samaysatay jawaasiis isugu jirta kuwa hubaysan iyo kuwa sacboolay ah si ay ugu suurageliyaan in dalkan ay qabsato amaba ay saldhigasho u dhiido u dhicin dhilada hurae waxay fursad u heshay inay qayb ka noqoto dhinacyadii soo dhisay dowladdii kumeel gaarka ahayd ee lagu uhkumay magaalada nairobi xerada doofaari The President elect of the Republic of Somalia, His Excellency Abdullah Yusuf Ahmed.
dhaandhaankan waalani inuu dhowra gaaran waaye itoobiya ayaa labada kun iyo lixdii ku soo duushay waddanka si ay u hirgeliso dowladdii lagu soo dhisay nairobi ee uu madaxweynaha ka ahaa cabdullaahi yuusuf dhegta furo waxaan ku dhex galay inkastoo duulaankaasi ay ku jabtay haddana waxay qayb ka mid a gobollada dalka ku soo rogaal celisay xilligii uu madaxweynaha ahaa xasan sheekh maxamuud isaga ayaana dalbaday xasan ayaa itoobiya u muujiyey kalgacal wuxuuna qaaday dhaba aysan horay u qaadin madaxdii isaga ka horraysay ee xabashida saaxiibka la ahayd mid ku dhacayna ma lahayn asagu dhiiqadu galay
markii uu dhintay mele zanawi ra-iisul wasaarihii dalka itoobiya iyadoo dadka soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin ayaa waxa uu isla soo taagay tacsi tiiraanyan leh oo ku aadan geridiisa xilligaasna aad ayuu u ammaanay It's very clear to all of us that late Prime Minister Mele Zenawi was a great African leader that left legacy and achievements which we all need to sustain and continue to his legacy as a model for our renaissance as an Africa.
dhammaanteenna way noocaddahay in ra'iisul wasaarihii hore ee meled sanaawi uu ahaa hogaamiye weyn oo afrikaan ah kaasoo ka tegay dhaxal iyo hiigsi oo afrika u ah mid ay ku dayan karto which we all need to sustain and continue to his legacy as a model.
ragga hore wuxuu dhinac mare uu ku dhici waayey asagaa ku dhiiraday inuu wada dhex qaadaaye xasan ayaa isla muddo xileedkaasi ku soo dhaantiyey magaalada jigjiga wuxuuna noqday ninkii ugu horreeyey ee ku magacaaban madaxweyne oo dhulkaasi u aqoonsada dhul xabashi ay leedahay
horumarka iyo wanaagga aad gaarteen ee dowladda deegaanka iyo shacabkeedu ay halkan ka gaareen iyo doorka muuqda ee aad ku leedihiin guud ahaan waddankan etoobiya la yidhaahdaa in waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo in ay tahay arrin aan aad iyo aad ugu faraxsannahay na na dhiiri gelinaysa wax kasta oo soomaaliya wanaajinayo waan samaynaynaa haddii aan nahay dadka iyo dowladda deegaanka iyo haddii aan nahay dadka iyo dowladda etoobiyaba farrintaas ah oo aad noo dhiibteen waan waan gaarsiinaynaa shacabka soomaaliyeed haddii aan la yidhaahdo haddii aan nahay dadka iyo dowladda etoobiyaba farrintaas ah oo aad noo dhiibteen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda federaalka oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkeenna mudane xailimaariyam dhisaaley oo arrinta sababay yaan rabaa inaan u mahad celiyo oo waxa weeyaan annagana noo wakiishay xasanna waxa weeye maxaan ku rahay deegaanka soomaalida iyo federaalismka marka aad saad u aragtaan federaalismka best example waa deegaanka soomaalida deegaanka soomaalida mataqaanaay taga yidhi
ninku inuu dhamaas yahay si aan kaaga dhaadhiciyo dhegta furo muddo xileedkiisii hore waxaa aad u soo caanbaxay jenaraalkii tigreega ahaa ee gabrex kaasoo dhex deganaa madaxtooyada gaarayna heer uu kala dhexdhexaadiyo xasan sheekh iyo maamul goboleedyada ma soo kala dhoweyn xasan sheekh markii dib loo doortay waxa ay dowladdiisa heshiis amni oo badda iyo barigaba saamaynaya ay la gashay itoobiya wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi iyo xasan sheekh waxa ay fagaarayaasha uga faaneen in ay dagaalka kala qaybgelayaan wax ay ugu yeereen libaaxyada madow oo ay ula jeedaan ciidamada xabashida itoobiya ciidankii weynaa oo la filayey obereshonkii libaaxa madow la dhihi jirayna isaguna kol dhow bilowmaya laakiin xere iyo fadhaal ayaa kala dhacay markii abiya axmed uu muuse biixi ka saxiixday qayb ka mida badda soomaaliya xasan sheekh waxa uu si cad u shaaciyey in uusan itoobiya bad u diidanayn laakiin uu heshiiskaasi ku diidayo itoobiya oo aanan isaga u soo marin bad helisteeda waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda agsas ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo
waxay tahay etoobiya badda access way u yeelanaye see ugu yeelanaya laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan idhi- i dhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yidhi somalilan ama waqooyiga soomaaliya dhulka ku yaal iyo b- badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu ahay maamulka somalilan uu bixiyo ayuu diidan yahay xasan sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yidhi etoobiya badda access ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda access way u yeelanaye see ugu yeelanaya walla wada dhagaystaya sidii uu warkou dhigayay shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karabaa cidi ka dhow siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa akhirsan in dadka soomaalida hudaya ay iyagu yihiin siiba kuwa xilalka ugu sarreeya ka qabta dowladda federaalka ah kuwaasoo hab laba wajiilanimo ah ula dhaqma ummadda marka ay joogto cadaawadda etoobiya wax istiraatiijiyada etoobiya aan ka leenahay runtii ma jirto madaxda soomaaliya maalin waxay ku leeyihin etoobiya waa etoobiya cusub Eh, etoobiya etoobiyada hore maaha way la digriyaan way la heesaan waxay sheegaan waxay ku leeyihin dadkan waa walaalahaynay leeyihiin haddana ciyaamo ka bacdi iyadoo haddana cadowga haddana leeyahay un baa baa arkaysaa Eh, etoobiya weli isa bedeshaa lagu leeyahay haddana marna waxaa lagu leeyahay etoobiya etoobiyadii hore maaha laakiin siyaasiyiintii- jahawareer waxaa iska jira aanba istiraatiijiyada cadow etoobiya nooga aadan oon leenahay maba jirtaba siyaasiyiinta aadaas iska leh shacabka soomaaliyeed markasta wuu ka digtoon yahay eh, dowladda etoobiya iyo damaceeda guracan intaba laakiin waxaa markasta eh, runtii eh, khaasatan dadka madaxda ah ee xilalka qabta ah gaar ahaan labadii rejiimi hadda iskaga dambeysay kan iyo kii ka horreeyey intaba Een, waxay u sheegeen dadka soomaaliya etoobiya inaan dad walaalanahay etoobiya etoobiya cusub ay tahay etoobiyada hore aysan ahayn Een, ay di- meel kastana lagala soo xadiriyey oo lagala soo digriyey waa ogtahay hadda sanadka hore unbaa etoobiya heshiis maxaan la seexanay eh, difaac la seexanay Eh, dagaalkii oo hadda la dhahayay een, lagu magacdaray een, waxaan kuu sheegahay libaaxii madoobaamiyo ahaa ayay ha ayay qayb ka aheedan sugaynaba ciidankeeda inay timaado Een, hadday nabad ilaalintiiba ku jirtaaba marka dee waxaa fiican diblomaasi- siyaasaddan iyo diblomaasiyadda guud ahaan waxay ku fiican tahay inay istiraatiijiyo cad iyo qorshe cad iyo- iyo siyaasad cad inay leedahay oo lagu dhaqmo oo lagu macaamulo tii ma jirto marsidii والله ما نقول waxaan isku barbardhigay warqadii uu qoray Menelik oo uu qoray European Powerska iyo eh, warqadaha ka soo baxaya madaxda eh, elite-ka Ethiopia markaa fiiris contrast almost waa is- waa waa luqada un baa kala yar duwan iyo nuxurka laakiin nuxurku waa isla meesha marka waa taariikh soo noqonaysa oo dhahaysa war annaga markeedii hore do- waagii hore waxay ku doodi jireen Menelik iyo Haile Selassie iyo dhulkaan annagaa lahaa jirnay Ottoman Empire iyo muslimiinta naga xoogay oo masaaridii iyo turkidii meesha yimid aan naga qaaday oo dad- dal- dadkeeni qaar inta muslimiya nagu diray waxaasi ay akhrin jireen haddana un wixii wax u egay intay akhriyaan waxay leeyihin okay inuu war meesha annagaa lahaan jira marka claimkan iyo counter claimkan waxay kicinayaan ah, xasaasiyaddii diimeed iyo tii qowmiyadeed ee hardanka ahayd ee weligeed ka jiri jirta gobolka maantaytu dalka soomaaliya waad ogsoontihiin amxaaro dadka la yidhaahdaa waxaa la saaray cadaawaddii diineed waxtaa noo dhahad meesha waa laga saaro walaalahannahaa laga qanciyo dadka haddaad runta doonaysaan annagu haddaanan ka tanaasulin diintayada ayagu toodii kama tanaasulinin cadaawaddii ay noo qabeenna kamayn tanaasulinin ayagu ninkii tegay iminka wuu garanayaa ardisababa waxaa laga xayaysiiyaa tv-ga ardisababa dagaalkii 77 ayaa laga xayaysiiyaa had iyo jeer ale in la soo celiyo colaadii dadka etoobiyaanka iyo soomaalida ka dhexayda in lasoo muujiyo mar kalayto had iyo jeer ale laakiin waa sidaan idiin sheego maanta jananadii soomaaliya haddii laga dilay qalbiga oo ay maslaxo isu rogtay iyo danaysi dalkii iyo diintiina faraha lagala baxay dadkiina indhergaratadoodii ay noqdeen sidaan reegay gaalataageer intoodii badnayd intii kalena ay ka fog yihiin maantayto xalkii nabadeed waxay u baahan tahay arrintaasi inay ceel ku dhacday laakiin sidii looga soo saari lahay u baahan dhegaysto waddanku dhexgaalayaaye arrimo badan oo dahsoonaa ayaa dibadda u soo baxay markii xasan sheikh uu masar la soo galay heshiis amni oo la mid ah midka ay dowladdiisa kula jirto etoobiya cabdisalaan guuleed taliya ku-xigeenkii sirdoonka dowladda federaalka ah wuxuu sii sheegay in etoobiya xasan ku kicin doonto dad ay ku dhex abuuratay dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan baayo bakool iyo gado dagaalkii siyaad barre soo u dhacay wixii ka dambeeyey gacanta waxaa ku hayay etoobiya awoodda etoobiya gacanta ku haysta qof lama soo magacaabo oo guddoomiye degma kama noqdo ama taliya ciidan kama noqdo ilaa waa etoobiyaan waa soo waa soomaali etoobiya u tallaala soomaalia gara marka inay inay kasoo inay soo hadlaan de waa dabcan wax badan way hadli doonaan reer sii kulaato dad badan oo aamusana hadli doona baarlamaanka laga dhex hadli doonaa meelo badan oo maanta dedana daboolka kasoo qaadmi doona laanno dadka etoobiya waa deep state soomaaliya ku tahay marka challenge weynaa soomaaliya kusoo socda dad badan oo aamusanna way hadli doonaa saas leeyahay kadib heshiiskii masar etoobiya waxa ay xasan sheekh iyo wasiiradiisa qaar ku astaysay dad ku caasiyey balse sida uu cabdisalaam sheegayo waxay dibadda soo dhigtay dad baariyaal u ah oo uga mid ah dowladda federaalka ka hor inta aan la gaarin maamul goboleedyada oo ay dhammaantooda iyada gacanta ku hayso dharaar cad waxaa la arkay xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo muqdisho gudaheeda ku taageeraya etoobiya anigoo xildhibaana tegey etoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo tababaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berde oo xuduudka yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga aheen waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno xildhibaanada qaar waxaa la yaab ku noqotay rag saaxiibadooda ah oo xabashi ka dhex taageeraya baarlamaanka ah markaasay cambaareen iyo dabadhilifnimo dusha uga tuureen waxaa ayaan darro ah in mas-uuliyiin dowladeed ama xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranku isla soo taagaan taageerada buuxda ee ay u hayaan cadowga duulaanka ku ah gobonnimada iyo midnimada dalka ma jirto gunnimo ka xun inaad dalkaaga iyo dadkaaga gumaysi u gacan geliso balse saacado kadib sida aan xogta ku hayno xildhibaanadii wax ambaarayey waxaa soo wacay saraakiil etoobiyaan ah waxaana laga dalbaday inay si deg deg ah raaligelin uga bixiyaan arrinkaasi waxaan qaadannay waxyaalaha qaar ee social mediya ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadannay waxyaalaha qaar ee walaalahu annaga naga soo jeeda ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaala etoobiya lagu nasbeeye etoobiya u shaqaynayaan la leeyahana inaysan ahayn waxaan arkaynay sawirra lagu dhajinayo calanka etoobiya la dul saarayo ma mudna waxaan arkaynay walaalo odayaaloo hadlaya oo arrintaa ma mudna waxaan isla qaadanay walaalahaas inaan raalli gelinno walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanaftale la joojiyo ninku inuu dhamas yahay si aankaaga dhaadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumcweyne cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo magaalada nairobi kula soo kulmay madax etoobiyaan ah ayaa dhankiisa si cad u taageeray etoobiya lafta waxa uu sheegay inuu taageersan yahay shan iyo labaatan xildhibaan oo baarlamaanka muqdisho gudihiisa ka taageeray etoobiya waxaana uu ku tilmaamay inay la mid yihiin swil weli mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayey oo la kahandadi la kaxumaayey la kaceebeeyey eed iyo eedan mahadsanyiin xildhibaanno koonfur galbeed mataliigu hornan mataleen lan kale xildhibaanno soomaaliyeedu taariikhda qoraasa oobaada dheegi jirtay tumihii sidiida s y l unugeeka weli s y l nimahaas labaatan iyo shanta xildhibaan midku dhacayna ma lahayn asagu dhiiqadu galay etoobiya ayaa dhanka maamul goboleedyada qaar ka samaysatay dhoolatus ay ku muujinayso saraakiisha iyo guddoomiyayaasha ay ku leedahay gobollada qaar magaalooyin ay ka mid yihiin xudur iyo waajid waxaa ka dhex dhawaaqay guddoomiyaashooda waxaana la yaab lahayd in guddoomiyaha waajid uu ku khudbeeyey af amxaari aniga deegaan ahaan degmada waajid oo maanta guddoomiyaha aan ka ahay afartan iyo shan kilomitir markaan istaagno etoobiyaan derisnala ah dowladda etoobiya derisnala ah haddaan u gacnahati ayagaa ii imaanayo fariin haddaan u diro ayagaa ii imaanayo haddaan dantado ama dhibaato ii gaarta ayagaa i garab taagan ayagaana garab taagan soomaalinimada la leeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin markii la hadlaba shisheeye kaalkaal iyo waxaas iyo hadda ma joogto sheekada soddon sano etoobiyana garab joogtaa ciidamada hadda noo jooga ayadaa tababartay ayadaa hubka siisay ee- ee qoryaha hadda ay haystaan waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno iñaa gorbeyd etoobiyaano iñaa wendim etoobiyaano iñaa ah, mangista iñaa mangista etoobiyaano waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno walla wada dhegaystaya sidii gobolka hiiraan isna xubno ka mid a hirshabeelle oo isugu jira maamul iyo saraakiil ayaa itoobiyaanka u muujiyey taageero ah in ay wax ku leeyihiin soomaaliya
dowladda etoobiya annaga xiriir amniyaa naga dhexee xiriir difaacaa naga dhexee iskaashi nabadgelyaa naga dhexee Een, waxaan rabnaa marka xiriirka noocaasa bulshada oo ka dhexeeyo iyagaa ishuran ku qasban inay mandiqaddan ay nabadgelyo ku wada joogaan warkaas hoos loo dhihi maa mesejkaasaan wadnay wax annagan aan dhehno soomaaliyaan nahay ayagan etoobiyan dhehno maana waa hal mid maana bani aadamka waxa ugu qaalisan uu bixiyo nafsadiis way
بني آدم مجمرة مجمرة جدي لفولج جنب قبو نفسنا waxaad noo bixideen nafsadii لأن أنت خلفت نفسك أكيد لفسك
waa waa taariikh qoran way taas أو إني يا لو
insha allahu eh, soo dhawaada Een, insha allah intaad dhaadansiinay kelima mudane waa isku warxayn doonaa had iyo jeer waan aad baad u mahadsantihiin warkan intaa لكن مرة ما هي متقطعة ما لم تقطع أورنا أورنا أورنا لنا أورنا
dad qofkan hadlay waa qof waa askari etoobiyaana ama qof etoobiya ka hadashay xataa haddausan ahayn uusan qalbiga ka aaminsanin waa qof etoobiya ka hadashay oo lagu yidhi hadal ama nin etoobi ninka shalay ninka mas-uulka ka dhigay oo ama xildhibaan ahay ah xiriir lala etoobiya marka waxaa la yidhi ka hadashay dee ninkii shalay adigu aad meesha geysay marka waa inuu hadlo dadka maamulada hay saraakiisha eh, taliyaasha ciidamada guddoomiyaasha degmooyinka wasiirada xildhibaanada ma yihiin dad boodiga soomaali waaye dadkan soomaali ma yihiin maxaad ka ogta tallaabada ay etoobiya dibadda ku soo dhigtay shakhsiyaadkii ay dowladda federaalka ku dhax lahayd waxa ay baraarujisay in badan oo ka mid ah dadka soomaaliyeed oo ay xaqiiqda ka daahsoonayd waxay sidoo kale wejiga ka fayday in dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh ay etoobiyaanka ku dhex leeyihiin dad badan oo qaarkood ka mid ah howlwadeennada madaxtooyada xasan sheekh waxay sidoo kale arrintan dibadda soo dhigtay eedeymo muddo ka badan toban sano ka imaanayay culimmada soomaaliyeed iyo dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo sheegayay in dowladda federaalka ay u shaqayso xabashida iyo shisheeyaha kale soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashilay united nationka ka dambow waxaa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin inna ha iska daayo laakiin waan idin leeyahay waxaa qaraar oo asaasi ah soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqmo stage number one ummadda soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horraysa wax alla wixii diin ku leh inay kor u soo kacaan madharka islaamigaana la baabi'iyo waa asaaska hadafka ugu horreeya stageka koowaad waa kaa wey laguna baabi'iyo nimanka laadiiniyiinta ah ee maasuuniyiinta ee mustashriqiinta ee afka soomaaliyeed ku hadla gaala taageerada la yidhaahdo in lagu baabi'iyo gacantooda hadday fuli waayaan gacanta in lagu baabi'iyo gaalada stageka labaad waxa weeyaan dadka soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybso rijin rijin in loo qaybiyo marka ugu horraysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state ka mid ah ethiopia inaan laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gabarnara in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilo ah oo laadiniya in loo sameeyo stagekaasi waa stageka maanta ay ku sugan tahay soomaaliya stageka labaad waxa weeye in la yidhaahdo all waxa weeyaan soomaaliya under etoobiya waynay ahaataa qayb ka mida etoobiya weeye centraalku waa etoobiya weeye ayaguna waa rijinno weeye governaris marka dambeeta looga taliya ardisaba inay noqdaan ummadda soomaaliyeed waxaa maanta u caddaatay xaqiiqda dhabta ah iyo sida etoobiya dalka uga samaysatay maamulo iyada taageersan dalkuna waxa uu badbaado ka sugayaa inta damiirka leh oo boqolaal jeer ka badan inta xabashida ku ololga ah etoobiya cidna wax may weydiinina xuduudda waa ka soo tallawday xoog baanay kaga soo tallawday haddanna cidna wax ma weydiise xoog bay ku waddaa intaanay qoriga ku wadinna qalinkay ku amartaa dunidu invashinka ama duulimaadkaasi etoobiya ay samaysay qaarna waa ku taageereen qaarna waa wa aamuseen qaar waa ku taageereen oo maraykanka iyo inta la socota waa ku taageereen qaarna waa wa aamuseen oo silenska united nationka dhexdiisa aamusku aamusan yahay ama o a u aamusan o a u united nationkuna waxay leeyihin unisom ama os ciidamo kale ha la geeyo laga hadli maayo kuwan ku jiraan kuwa kale laga wada hadlayaa ha la geeyo kuwa xeerka waafaqsan kuwa kan waafaqsan kuwa kan waafaqsan laakiin united nation baan ka hadlayn oyu baan ka hadlaynin carab baan ka hadlayn cid kalaan ka hadlaynin su-aasha markaa maanta taagan ee odhanaysa xeerka caalamiga xeer caalamiga cid ay ilaalin maysa soomaaliya ha isdifaacdo qofna qasab laguma haysan karo cidday doonta ha noqoto ilaah may kuwa dunida ugu xoogga badan noqdaan waa la kala geeri bataa ama waa la kala dhib bataa laakiin qofka bini'aadamka haddii caqliga laga gumaysta unbaa la gumaysan karaa haddii lagu qanciyo caqliga laga gumaystun baa la gumaysan karaa laakiin compelsory cidna laguma gumaysan karo etoobiya waxaan rajaynayaa iyadoo jiir ka yar inay iska tegi doonto
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu